go-aanka maxkamadda sare ontario ayaa yimid kadib markii maxkamadda hoose ee gobolku ay amartay xilli sii horreysay in la joojiyo imtixaanaadka laga qaadayo macallimiinta taasoo loo sababeeyey inay cadaalad darro ku tahay dadka laga tiri badan yahay dowladda gobolka ontario ayaa sheegtay bartamihii sanadkii labada kun kow iyo labaatankii in macallimiinta dhigaya dugsiyada hoose iyo sare laga doonayo inay ku baasaan ugu yaraan toddobaatan boqolkiiba maadada xisaabta ka hor inta aanan la shaqaalaysiinin natiijada imtixaanaadkii la qaaday ayaa la sheegay inay u muuqatay mid aanan sinayn marka loo eego macallimiinta caddaanka ah oo la sheegay in dhanka baasidda ay aada uga sarreeyeen macallimiinta kasoo jeeda qowmidaha laga tira badan yahay maxkamadda hoose ayaa taasi ku sababaysay inay keenayso dheelitirnaan la-aan dhanka macallimiinta laga tira badan yahay laakiin dowladda gobolka ayaa racfaan ka qaadatay amarkaasi taasoo keentay in maxkamadda sare ee gobolku ay taageerto go-aanka dowladda maxkamadda sare waxay sheegtay talaadadii in dhammaadkii sanadkii labada kun kow iyo labaatankii siddeed kun saddex boqol iyo konton macallin oo laga qaaday imtixaanka xisaabta oo saddex iyo sagaashan boqolkiiba ay kasoo jeedeen qowmiyadaha laga tira badan yahay in ay ku baaseen imtixaanka maadada xisaabta kadib iskuday hal mar ama ka badan oo ay sameeyeen maxkamadda sare ayaa intaasi ku dartay in macallimiinta ku guuldaraysta iskudayga koowaad ee ku guulaysta iskudayga xiga inaanan loo diideynin inay ku biiraan mihnadda macallinimada waxayna tilmaantay inaysan jirin caddayn taageeraysa saameynta la sheegay inuu imtixaanka ku yeelanayo macallimiinta qaar wasiirka waxbarashada ee gobolka ontario stephen leje ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay go-aanka maxkamadda sare ee gobolka ujeedka ugu weyn ee macallimiinta loo imtixaanayo ayay dowladdu ku sheegtay in sare loo qaado aqoonta ardayda taasna ay ku imaan karto in la helo macallimiin leh aqoon sare ardayda soomaalida qaar ee degan gobolkan ayaa ka mid a kuwa ay ku adag tahay maadada xisaabta macallimiinta qaar ayaa soo dhoweeyey tallaabada dowladda ay ku doonayso in macallimiinta la imtixaano ka hor inta aanan la shaqaalaysiin waa kan kamaal siciid maxamed oo maadada xisaabta ka dhiga iskuul kuwa dowladda hoos yimaada ah oo ku yaala magaalada toronto ee gobolka ontario wadankan waxaa jira ardayga markaad la hadlaysid xitaa qofka weyn haddaad tidhaahid maxaad ugu necab tahay maadadee ugu necab tahay aad weydiisid caada waxay ka dhigteen waxaan ugu necbahay maadada la yihahdo xisaabta waa wax runtii soo taxna oo years and years macallimiintayga ayaa saa ku odhanaya qofkii professionalkaa ku odhanaya ardaygii baa ku odhanaya maadadaas aan ugu necbay orally maadadaas waa maado orally iska dhaadhiciyeen inay adag tahay macallimiintiina aad uguma focus gareeyaan maadooyinka kale ay ku focus gareeyaan waxa ugu horreeya la weydiinaya haddii ama jaamacad raba inaan takhasus sii wato waddankan waxaa la weydiinayaa TOEFL ama mandatory test of English baa laga qaaday lagamana murmataa qofka waxaa lagu leeyahay ardaydan hadduuna English aqoon writing iyo reading hadduuna garanayn ama Ingiriisigiisa saraynin ardayda uma gudbin karo cilmigii marka sida loo leeyahay Ingiriiskaaga hay ha noqdo waa in also maadkaagana hay noqotaa si ugu gudbin kartaa marka xisaabtii waayo dhinacii kalaa lumaya waa tahay laakiin kamaal dad badan oo na dhegaysanaya waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan macalinka marka hore sow macallin jaamacad ka soo baxay macallinnimo soo bartay oo imtixaanaad kale oo dowladdu ay qaado soo maray oo u diyaarsan macallinnimada soomaliya maxaa keena hadda in la dhaho macallimiintao dhan waa inay imtixaan galaan ardaydiioo kulliyta xisaabta darteed problemka waxaa weeye imtixaanka laga qaada ardayda e q ega ama imtixaanka guud grade three grade six iyo grade nine baa laga qaada si loo eego ardaygu halku taagan yahay waxma ka baranaya iskuolka accountability hadda qofka ka shaqaynaya warshada haddii la doonayo inuu productivitygiisa la qiimeeyo waxaa la eegaa wax uu soo saaray macalinkii lama ogaan karo productivitygi las in ardayga laga qaado imtixaan guud markii laga qaaday ardayga imtixaanka guud waxaa la ogaaday inuu productivity macalinku hoos u dhacay waayo ardaygii baa hoos u dhacay taasaana keentay in la yidhaahdo halala xisaabtamo macalinkii ardaydii ayaa aada u liidata overall e q eg iyo averagekii last two years for ontario waxay noqotay bilow average bilow average waxaan ka hadlaya fifty iyo ka hoose ururka macallimiinta ayaa horey uga soo horjeestay imtixaanka laga qaadayo macallimiinta iyagoo su-aal geliyey sababta imtixaan xisaab dugsi sare ah looga qaadayo macallin waxbaraya carruur afar jir ah ama mid dhigaya maada aanan xiriir la lahayn xisaabta si kastaba go-aanka maxkamadda sare ayaa dowladda gobolka u ogolaanaysa in macallin walba laga qaado imtixaan maadada xisaabta ah ka hor inta aanan la shaqaalaysiin xuseen nuur xaaji v o a toronto